kulankan oo ku saabsanaa wacyigelinta bulshada ee caafimaadka ayaa maamulka deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose la qaatay bahda caafimaadka si loo dardargeliyo daryeelka haweenka uurka leh kadib markii maalmo ka hor hooyooyin uur lahaa ay deegaanka ugu dhinteen daryeel la-aan iyaga oo ku dhalaya guryahooda cabdiraxmaan yuusuf cabdi al cadaalo gudoomiyaha deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga baaqsado xaaladaha caafimaad darro ee ay wajahayaan hooyooyinka uurka leh ee deegaanka taasina looga baahan yahay in bahda caafimaadku ay wacyigeliyaan bulshada si ay u tagaan cisbitaalada bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabihii maanta aan ka wada hadalnay bahda caafimaadka deegaanka janaale iyo umulisooyinka dhaqameedka ahaa runtii ayaantan waxaa nagu soo batay kiis la xiriiro inay janaal kusoo bataan in maamooyin ay umur raacaan ama fool raacaan sidoo kale ilaah u naxariisto caaliyi maxamed eelaay oo sagaalkii bishii ku fool raacday deegaanka janaale iyo faayo matkuus ayadana laba iyo tobanka bishaan ku fool raacday aan ka wada hadlaynay xaaladaha soo kordhay ama xaaladaha soo naqnaqday wixii keenay inay mar walbo maamooyin ama gebdho oo foolanaya ay umar raacaan runtii wax badanaan ka wada hadalnay anaga iyo umulasooyinka iyo bahda caafimaadkaba runtii waxaan isku afgaranay gebdhaha markay fool yihiin in laga cabiro calaamadaha sida dhiig hajbiga blood pressureka iyo sokorta waxyaabihii la halmaala in laga cabiro kadib ayadoo qofka laga cabirin intaas inaysan macnaha shaqal oo qaban karin waa ka wada hadalnay runtii sidoo kale waxaan ka wada hadalnay in gabadhii foolanayso inay ku foolato ay ku dhasho m c edka janaalka furan waalidiinta dadka qaba gabdhaha nimankooda waxaan leeyahay gabadhii ku fool raacdo guri oo mcedka aan la keenin mas-uuliyadda waxaa qaadanaya mas-uuliyadda waxaa qaadanaya waalidka ama ninka qaadanaya ma u dul qaadan karno maalin walbo in hooyo ay fool raacdo ee cunugeedu uu ka raaco taxadir la-aan ayadoo lala soconin xaaladeeda caafimaad ayadoo lala soconin calaamadaha fatal synska lala soconin in guri lagu haysto oo gurigi markay kusoo rafaado kusoo rafaado kusoo rafaado kadib ay umar raacdo deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ku geeriyooday hooyooyin uurle kuwaasi oo ku dhalaya guryahooda kadib markii aysan tegin ibsiyajyada iyo xarumaha caafimaadka ee deegaanka